haddana eega taswiirta afar iyo tobnaad ibraahim iyo sarai waxa ay ku noolaayeen waddanka kancaan oo waxa ay lahaayeen lo' fara badan oo markiiba waxa ay noqdeen dad taajiriin ah oo waxa ay dareemeen xoolahoodu in uusan ku filnayn dhulka waa ibraahim iyo luude oo shaqaalihii luud iyo ibraahim ayaa waxa ay bilaabeen inay is afgaran waayaan sababtoo ah cawskii ayaa yaraaday ibraahim ayaa ku yidhi luud ma wanaagsano in aan sidan isu khilaafno oo wuxuu ku yidhi adiga dooro dhanka aad doonayso in aad kaga noolaato dhulkan meel kasta aad doorato meesha ka soo horjeedo ayaan dooranayaa anigana haddii ay sidaasi noqoto waxa aan ku noolaynaa nabad oo xoolaheennu nabad ayay ahaanayaan luud iyo ibraahim ayaa waxa ay fuleen buur si ay markaasi u sahmiyaan dhulka ay kala dooran lahaayeen meel halkaasi a waxaa jira cows dhaadheer iyo biyo iyo doog halkaasina waxaa ka muuqda casimadooyin qurqurxan iyo nalal miyaad garanaysaa qofka doortay halkaasi
haa waxaan u malaynayaa inuu ahaa luud
haa wuxuu ahaa luud oo wuxuu kaxaystay xoolihiisii iyo dadkiisii oo wuxuu u guuray magaaladaasi sodom dadka jooga magaaladaasi sodom waxay ahaayeen kuwo shar badan oo diiday in ay raacaan ilaah mararka qaarkood waxa aan fiirnaa dadka kale oo waxa aan moodnaa in ay ku nool yihiin nolol fiican oo waxa aan isku daynaa in aan jeclaano waxyaalaha ay haystaan ama ay caabudayaan ilaahay ereyadiisu waxa ay nooga digayaan in aanan ku dhicin jarribaaddaasi hadda waxaannu akhrinaynaa kitaabka injiilka buugga yacquub cutubka koowaad aayadaha saddex iyo toban ilaa shan iyo toban waana sida tan midna yuu odhanin kolkii la jarribo xagga ilaah baa laga jarribay waayo ilaah laguma jarribo shar isaguna midna ma jirrabo mid kasta waxaa jirraba damiciisa sharka ah isagoo la jiidanayo oo la sasabayo dabadeed damacu kolkuu uuraysto wuxuu dhalaa dembi dembiguna kolkuu weynaado wuxuu keenaa dhimasho